بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلا وعن oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba kusoo dhawaada faareebka wararka waa habeen arbaca ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay sagaal iyo labaatanka bisha tobanaad ee shawaal sanadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada barnaamijka faafreebka wararka caawa aan idinkugu hayo waxaa ka mid ah khilaafka u dhexeeya hogaamiyaasha maamulka shaadaladirhirhka hirshabeelle oo meel xun gaaray iyo wasiir ka tirsanaa maamulkaas oo shaqadii laga eriyey wilaayada islaamiga ah ee bokool oo ka tacsiyeysay istishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yare oo xalay ku shahiiday deegaanka garasweyne ee dhaca duleedka degmada xudur kelimad uu jeediye sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan qodobada kale ee barnaamijka waxaa ka mid ah hay-adda amnesty ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha diyaaradaha turkiga ee ka wadaan soomaaliya si loo ogaado dembiyada dagaal ay ka geysanayaan waddanka waxaad faafreebka ku dhegaysa doontaan warbixin aan arrinkaas sidii kaga diyaarinay t b l f oo beenisay in ciidamadeedu ay ka dagaalamayaan dalka suudaan markab lagu weeraray badda cas iyo maraykanka oo soo riday diyaarad daroon oo lahayd xuutiyiinta waxaan sidoo kale caawa barnaamijka idinkugu hayaa gabartayda waa xihan tahay miiskayga waa la duduushay labaatan sanaa ku shaqaysaay hilibkayga waa la daashay miiskayga ka tarabiilaa la gashay laba miisaan lahay lacagtayda waa qaateen waa shacabka degmada kaaraan ee muqdisho oo maanta dhigay banaanbax ka dhanaa murtadiinta kadib burburin lagu sameeyey meheradihii ganacsigu ay ku shaqaysan jireen qodobadaas xubinta hadallaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaad faafreebka ku dhegaysa doontaan waxaad toos inooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka islaamiga ah waxaa igala qaybgeli doona qaar ka mida wariyaasha andalus ku soo dhowaada mar kale faafreebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرخي عزا وفخرا waa hagaag dhegeystayaal qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijka faafreebka wararkaynu ku eegi doonno waxa uu noqonayaa hay-adda amnesty ayaa ku baaqday in baaritaan lagu sameeyo duqeymaha diyaaradaha turkiga ee ka wadaan soomaaliya si loo ogaado dembiyada dagaal ay ka geysanayaan waddanka haddaba warbixin arrinkaas idinkaga diyaarinay waxaa inoo haya walaalkeen faysal mahad soomaali warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda loogu yeero amnesty international ee sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ayay ku sheegtay in baaritaan ay samaysay lagu ogaaday in xasuuqa ay diyaaradaha dagaalka turkigu ka geysanayaan soomaaliya ay noqon karaan dembiye dagaal hay-adda ayaa intaa ku dartay in laba weerar oo bishii ramadaan ee lasoo dhaafay diyaaradaha dagaalka turkigu ka geysteen wilaayada shabeellada hoose ay ku dhinteen saddex iyo labaatan qofood oo shacab ah kuwaas oo ay ka mid ahaayeen afar iyo toban caruur ah shan dumar ah iyo afar rag ah sidoo kalena ay ku dhaawacmeen toddobiyo toban kale oo shacab ah kuwaasoo koow iyo toban ka mid ah ay caruur ahaayeen duqaynta ayay hay-adda baaritaankeeda ku sheegtay in lagu garaacay dad shacab ah oo ku sugnaa beerta jafey oo qiyaastii saddex kilomitir dhanka galbeed kaga beegan tuulada baqdaad ee wilaayada shabeellada hoose intii u dhexaysay sideedii ilaa siddeeddii iyo barkii oo fiidnimo dowladaha turkiga iyo soomaaliya waxaa waajib ku ah inay baaritaan ku sameeyaan duqaymahan lagu hoobtay ayna u qaataan inay yihiin dembiye dagaal waana inay joojiyaan weerarada aan ka fiirsiga lahayn ee lagu beegsanayo dadka shacabka ah sidaas waxaa yidhi agaasimaha hay-adda amnesty international u qaabilsan bariga iyo koonfurta afrika xasuuqa naxdinta leh waa inaan indhaha laga laabanin kuwa ka badbaaday iyo qoysaskooduna waxay mudan yihiin inay helaan run cadaalad iyo magdhow ayuu hadalkiisa sii raaciyey hay-addan ayaa baaritaankeeda ku sheegtay in ay waraysatay laba iyo toban qofood oo ay ku jiraan afar dhibanayaal ah iyo goobjoogayaal iyo afar ka tirsan qoyska dadka ku dhaawacmay duqaymaha cilmi baarayaasha hay-adda ayaa dib u eegis ku sameeyey sawirada dayaxgacmeedka iyo warbixinnada caafimaadka waxay sidoo kale falanqayn ku sameeyeen sawirada dadka ku dhaawacmay duqaymaha iyo hubka loo isticmaalay waxayna xaqiijiyeen in weerarka lagu fuliyey bambooyinka maam el galad kuwaas oo laga soo tuuray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga ee loo yaqaano t b bambooyinkaas waxaa soo saaray turkiga weerarada aan kala soocaynin bartilmaameedyada militariga iyo dadka shacabka ahna waa kuwo noqon kara dembiye dagaal ayaa lagu yidhi warbixinta sida uu sheegay goobjooga ay waraysatay amnesty international duqaymaha ay fuliyeen diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee turkiga ayaa abbaare toddobadii iyo barfiidnimo waxay ku garaaceen masjid ku yaala dhanka bari ee magaalada baqhdaad waxa ay burburiyeen dhismihii masjidka islamarkaana waxay waxyeello soo gaartay guryo ka agdhowaa masaajidka intaasi kadib dad badan oo shacab ah ayaa waxay u carareen beerta jafey si ay gabaad u raadsadaan duqayntii ugu horeysay ee lagu garaacay beerta ayaa sababtay dhimasho iyo dhaawac duqayn labaad oo ku dhowaad soddon daqiiqo kadib dhacday ayaa waxaa lagu laayay laguna dhaawacay dad badan oo rayid ah oo ka yimid tuulooyinka dariska ah ee alifow iyo gaalgube si ay ugu gurmadaan dadkii ka badbaaday duqaynta koowaad sida ay goobjoogayaasha u sheegeen hay-adda taariikhdu markii ay ahayd shantii abriil amnesty international waxay warqado u dirtay dowladaha soomaaliya iyo turkiga oo ay ku weydiisay in faahfaahin laga bixiyo howlgalkii siddeed iyo tobankii maarso iyo xasuuqii ka dhacay shabeellada hoose balse midkoodna kama soo jawaabin su'aalaha hay-adda ayaa ku eedeysay kooxda ridada soomaaliya inaysan wax garowshiyo ah ama magdhow ah ka bixin falalka ay geysanayaan ciidamadeeda iyo ciidamada ajanabiga ah ee iyada taageera sidoo kalena inay iska indha tirto xadgudubyada ka dhanka ah dadka shacabka ee aan waxba galabsan amnesty international ayaa warbixinteeda ku soo gebagabaysay inay hore u diiwaan gelisay duqaymo isdabajoog ah oo ay fuliyeen taliska ciidamada maraykanka afrika ee africom kuwaasoo ay ku laayeen kuna dhaawaceen dad rayid soomaaliyeed ah duqaymaha ay geystaan ciidamada kufaarta shisheeyaha ah ayaa joogto ka ah qaybo ka mid a wilaayaadka soomaaliya kuwaasoo intooda badan ay geystaan wadamada maraykanka iyo kenya balse waa markii ugu horeysay oo warbaahinta reer galbeedka ah iyo hay-adaha sheegtaa inay u doodaan xuquuqda aadanaha ay tooshka ku ifiyaan xasuuqa ay dhankooda ka wadaan diyaaradaha turkigu ee uu ku gumaadayo shacabka soomaaliyeed ee muslimiinta ah aad buu umahadsan yahay walaalkeen faysal mahad soomaali ayuu kaasi ahaa dhegeystayaal markan waxaan soo dhoweynayaa walaalka maxamed xasan alfaatix oo igala qaybgalaya barnaamijka faafareebka wararka ee maxamed turkiga dembiyada uu halkan ka geysto iyo duqeymaha uu wado waxay ahaayeen kuwa qarsoon ma uusan sheegan jirin sidoo kalena indhaha warbaahinta waa ay ka sii jeedeen maxaa sababay hadda in warbaahinada iyo hay-adaha indhaha ay ku soo jeediyaan maxayse tani uga dhigan tahay turkiga iyo masaariixdiisa soomaaliya bismillaah aad baad u mahadsantaha bashiir dowladda ridada ee turkiga waxay qayb ka tahay dalalka xamlada saliibigaah kusoo qaaday dalka muslimka soomaaliya iyadoo kaalin ka qaadanaysa dagaalka ashhaadala dirarka ah ee ku wajahan shacabka muslimiinta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ee dalkan bilihii lasoo dhaafay duqeymo laayaan ah iyo diyaaradaha dagaalka turkiga kuwa daroniska loo yaqaan waxay ka geysanayeen qaar ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah gaar ahaan wilaayaadka ku dhow magaalada caasimadda ee muqdisho iclaamka jihaadiga ah ayaa bishii ramadaan ee lasoo dhaafay banaanka soo dhigay qayb ka mid a jaraaimta turkigu ay ka geysanayaan dalka soomaaliya warbaahinta jihaadiga ah ayaa muuqaalo iyo sawiro waxay ka keentay duqeymo laayaan ahaa oo turkigu ay ka geysteen tuulada lagu magacaabo baqdaad ee duleedka degmada afguuya ee shabeellaha hoose sawiradaas waxay ku faafeen dhammaanba warbaahinta maxalliga ah iyo kuwa caalamiga ah wixii xilligaas ka dambeeyey ayaa warbaahinta qaar bilowday inay kusoo hambaabiraan kuluglaashiyaha duqeymaha soomaaliya iyadoo la ogaa in sanadadii lasoo dhaafay dowladaha kenya iyo maraykanka diyaaradahoodu ay duqeymo bahalnimo ay ka geysanayeen gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya laakiin wixii ka dhacay tuulada baqdaadi iyo kuluglaashiyaha turkiga ayaa warbaahinta jihaadiga soo ibraasisay wargeyska lagu magacaabo washington bost oo kamid a warbaahinta ugu afka dheer ee wadamada reer galbeedka kana soo baxa maraykanka ayaa bil ka hor wuxuu warbixin ka diyaariyey kaalinta diyaaradaha dagaalka turkiga ay ka geysanayaan xasuuqa lagu haya shacabka soomaaliyeed isagoo soo xiganaya saraakiil ka tirsan kooxda ridada ayaa loo xaqiijiyey in diyaaradaha bayraktaarka loo yaqaana turkiga uu leeyahay duqeymo laayaan ay ka geysteen gobollo ay ka mid yihiin shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe wixii xilligaas ka dambeeyey diiradda ayaa saarneed joogitaanka turkiga ee dalka soomaaliya waxaana la dhihi karaa warbixintan kasoo baxday amnesty international waxay kusoo aaday xilii dowladda turkiga kooxda ridada ay ku wareejisay beriga iyo badda soomaaliya isla markaasna kheyraadka dalkan loo saxiixay warbixintan kasoo baxday amnesty international iyo in warbaahintu ay tabinayso xasuuqa turkiga oo ay ka geysteen dalka soomaaliya xukuumadda anqara waxay kaga dhigan tahay in wejigeedii madoobaa bannaanka uu yimid waxay turkigu sheegan jireen in howlla gurmad iyo gargaar ah ay ka fuliyaan dalka soomaaliya iyagoo isku soo sawirayey saraakiil ka tirsan turkiga oo tegay xeryaha barakacayaasha isla markaasna dad gargaar siinaya laakiin waxaasoo idil waxaa waxba kama jiraan ka dhigayey muuqaaladii laga argagaxay ee laga soo duubay tuulada baqdaad ee shabeellaha hoose halkaas way isbarkanaayeen meydadka dad waayila ah caruur iyo haween turkigu dadka muslimiinta sidaasoo u leynayo iyo sheegashadiisa ayaa ah kuwa kaafiya kala dheeri ah oo aad u kala fog soomaaliya keliya ma ahne turkigu wuxuu dad muslimiin ah diyaaradihiisa ee ku xasuuqay dalal ay ka mid yihiin liibiya suuriya hadda wuxuu xasuuqkaas la mid a ka geysanayaa wadamada niger iyo burkina faso oo diyaaradaha turkigu dad rayid ah ay ku duqeeyeen dad badanna ay ku laayeen sanadadii lasoo dhaafay warbixinadu waxay sheegayaan in diyaaradaha turkiga ee daroniska ay duqeyme ka geysanayeen deegaano badan oo ka mid ah shabeellaha hoose iyo shabeellaha dhexe halkaasna dad beeraley iyo xooldhaqata ah ay ku xasuuqeen waxaana ka mid ahaa deegaanka muwaarag oo sanadkii labada kun labaiy labaatankii dhowr qof oo shacab ah ay ku duqeeyeen nidaamka calmaaniga ah ee erdogan isagoo xubin ka ah dowladaha saliibiga ee nato ayuu jaraaimtaas ka geysanaya dalka soomaaliya hore wuxuu u boobay kheyraadkii dalka iyo dhaqaalihii wadanka isagoo gacanta ku haya madaarka iyo dekedda caalamiga ee magaalada muqdisho halis wuxuu ku hayaa dhaqaalaha dalka waxaana hadda ka fakala dadkii dhaqaalahoodii uu halakeeyey oo uga daba tegay iyagoo beerahoodii qodanaya halkaasna uu ku xasuuqayo markaa dowladda turkigu waa dowlad noocaas ah oo mar walba ka shaqeysa kala gaabida dadka muslimiinta ah saaxilka afrika bariga afrika waqooyiga afrika ilaa iyo mandiqada shaam ayay sidaani diyaaradaheedu dagaalka ugu xasuuqayaan dadka muslimiinta isdaar dhowaan ee soo saartay mu'asasada alkataayib ayaana bannaanka soo dhigayey sida turkigu uu horar ugu yahay dhaqaalaha iyo dadnimada dadka soomaaliyeed intaba hadda waxaa muuqanaysa in ra'yul caam ahaan aragtidii laga haystay faragelinta turkiga ee soomaaliya isbedel weyn oo ku yimid waxaa la arkayaa turkiga oo ku biiray xasuuqa diyaaradaha daroniska ee soomaaliya isagoo markii hore iska dhigi jiray isagoo markii hore iska dhigi jiray in faragelintiisa soomaaliya ay tahay mid bani aadnimo saldhigga turkiga uu ka furtay magaalada muqdisho ayaana wuxuu muuqaal xun u yahay in dowladdani ay xasuuqayso shacabka soomaaliyeed warbixinada amnesty international iyo washington post ay kasoo saareen kaalinta aadka u xun ee turkiga uu ka qaadanaya dagaalka soomaaliya shakina kuma jiro in dad fara badan oo turki ah oo laga yaabo inaysan ogeyn waxa xukuumadoodu ay ka geysanayso ee dalka soomaaliya ay kula xisaabtamaan waxaa kale oo laga wardhowrayaa intay sii jiri karto aamusnaanta xukuumadda erdogan ay ka aamusan tahay jaraa'imta ay ka geysanayso gudaha dalka soomaaliya aad buu umahadsanyahin walaalkeen maxamed xasan alfaatix oo falanqeyntaas caawa kaga qayb galaya barnaamijka faafreebka wararka ayuu kaasi ahaa بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa hagaag barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana wilaayada islaamigaha ee bakool ayaa ka tacsiyadeysay isishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yare oo xalay ku shahiiday deegaanka garasweyne ee dhaca duleedka degmada xudur ee wilaayada islaamigaha ee bakool kusoo dhowaada kelimad ku aadan arrinkaas oo uu jeediyey sheekh cuhmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamigaha ee bakool بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إنا لله وإنا إليه راجعون إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى اللهم أجرنا في مصيبتنا هذه واخلف لنا خيرا منه intaas kadib insha allahu tabaaraka watacaala maanta oo taariikhdu ay tahay labaatan iyo sideedda bisha shawaal kun afar boqol afartan shan hijri habeenkii xalay ahayd naqiibkii malaaq cabdulaahi maxamed yare oo ahaa naqiibka guud beesha hadame ee xalay maaragtay ku shahiiday deegaanka garasweyne u dhow degmada xudur allah subxaana wataala shahadiisa ka aqbalo waxaanu leenahay inaa lilaahi wa inaa ileyhi raajicuun waxaan halkan ugu tacsiyeyneynaa dhammaan muslimiinta meel kasta ay joogaan gaar ahaan beesha baalweynta hadame ee suldaankooda allah subxaanah watacaala doortay gacan ka xaq daran ay dishay allah subxaanah watacaala waxaanu leenahay janatulfirdows ilacla ilaahi haka waraabiyo shahaadaysan ilahi haka aqbalo isagana ilaahi subxaanah watacaala camalkiisa wuxuu ugu khaatimeeyey insha allahu tacaala saan u rajeynayno shahaado allah subxaanah watacaala shahaadadiisa haka aqbalo intaas kadibna qiibka haddii wax yar aan dul istaago taariikhdiisa iyo sidii uu ahaa inta aan ka naqaanay runtii hadda malaaq cabdulaahi maxamed yare waa nin maaragtay allah subxaana watacaala ku manaystay dulqaad iyo sabar oo soomaalidu dhan ay og tahay oo laga yaqaano wilaayaadka badankooda gaar ahaan labada wilaaya baay iyo bakool nin maaragtay allah subxaana watacaala ku manaystay deeqsanimo iyo sabar iyo dulqaad iyo adkaysi oo runtii muddo hadda taqriiban labaatan sano ayuu maaragtay hogaaminayay beesha wanaagga iyo kheyrka iyo jihaadka iyo allah subxaana watacaala sharcadiis in la dhaqangeliyo dimuqraadiyada iyo kufrigana maaragtay laga hor istaago dadka ayuu u taagnaa allah subxaana watacaala shahaadiisa ka aqbalo intaas waa inta aan ka naqaanay malaaqa runtii allah subxaana watacaala intii uu ka tegay oo ehelkiisa iyo caruurtii ubadkii ka tegay ilaahay noo barakeeyo ehelkii gaar ahaan ilaahay sabarha ka siiyo intaas kadib gacan ka xag daran baa dishay oo qaabka dhacdooda u dhacdayna waa tan haddaan sheegnay asagoo gurigiis ku jiro oo salaada cishaahan masaajidka uu kusoo tukaday jamaacada ayaa maaragtay cadow ku weeraray meeshiisa kolley insha allahu tacaala baaritaan waa socdaan dhacdadan habeenay ahayd kolley insha allahu ilaahi subxaana watacala waxaan ka rajaynaynaa haddan raatraac fiican waxbaa jire ilaahi subxaana watacaala inuu gacanta soo geliyo khawanadii ama khaa'imiintii ka dambeeyey barnaamijka isaga ee sharqoolka ah allah subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa inuu gacanta muslimiinta uu ku cadaabo maalin ilaahay inuunu tuso iyadoo dadkii soo maleegay barnaamijka isaga ah insha allahu tabaaraka watacaala gacanta mujaahidiinta iyo cadaaladda asoo la horkeenay suldaanka marka annaga dhan oo naga shahiiday oo annaga dhan oo naga tegay ma ahan maaragtay hadamo keliya kama tegin ilaahi subxaana wataala bedelkiis baraka qaban hana siiyo ilaahi subxaana wataala shahaadiisa ka aqbalo ilaahayna sabr iyo iimaan hanaga siiyo jazaakum allahu khayran wasalaamu calaykum warxmatullahi barakaatu waa hagaag dhegeystayaal dhinaca kale culimmada iyo waxgaradka wilaayada islaamiga ah ee bakool ayaa ka hadlay istishaadka suldaan cabdulaahi maxamed yare ugu horeyn waxaan idiin soo gudbinaynaa kelimadda sheekh maxamed axmed garaar oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah
alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuliillaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacd inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun ogaaskii sheer xadama cabdulaahi mahadire ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisuu ku aqbalaa ummata islaamka iyo ehelkiiba ilaahay sabar iyo iimaan ku sii qof walboo nafle adduunkan la sheegana geeri sugaasay khaatamo wanaagsan ilaahay anka waalow siina khaatamo fayla may weelay waqtigayma dhaafa fadne tan hoob hata ka gebagabaysadiina may wahay khaatamo fayle insha allahu tacaala ee ka gebagabaysadi ugaaskana haddii muddo dheeraa iskasa jarni soo malaagan hayne oo lan baraarugsano saxwal islaamiya kumadaho diinta islaamka jeelo ini weliba dadka layn sheego la faafiyo kheyrka la geysi hanuun jeeli lan welbo arintaasan socdana garabangeyaa kumadayaa masoormuudangeyi yaha kasa jari waagii dembana ugaaska beela reer hadame ansaarte iyo nagadi muddo dheer baa beelanha hogaamiyaay khayr badana iyaa lakula kulmay bani aadan leeyahay markan wali wanaag ay usa suubiyo muddadaasi usa umatan ha hogaamiyaay oo kitaabka alle subxaana watacaala haka hogaamiyaay ka maamulaay ilaahay subxaana watacaala miisaanshii xasanaadkan saara wali ku qaldamiina ilaahay subxaana watacaala hi ku cafiy shahaadadiisana allaaan aqbala markan lan muslumnimadiisa daacadka e diinta islaamkana anku lama lamaayana inila ka socdo se kastoo cadowgan tara badan yinuhan ku horjeedaan umatana ka guubaabiyaw lan kastoo muslunayna kala dhagamaw taasa anti oga iyo ka kase marka umato islaamkana may lahaa sabar iyo iimaan ilaahay noosay ajar lalaaba ilaahay noosay maynan iila gudboona guud ahaan umato islaamka iyo gaar ahaan beelius ugaaskan hay lankii gaaladii geek handhakati ini ugaaskin beegsato dil oo ku takhallusto maysiin ku codsaday ini may waxay gundagan dhuugsataan anke la adeegdaan geesinama iyo ilaahay iska hirtaan oo gaalada madawiintiyo iyo a'imatal kufri isan baabi'idan meelbiyo rogan se allaala sika baabi'i kortaan isagana iska deeshaan faqaatiluu a'imatal kufri innahum laa aymaana lahum lacallahum yantahuuna sadamay waxay madagin beegsadeen isiigna madaga unku beegsataano gaalna meel usanka nabad galna ilaahay idan shay ilaa gaalada iyo erto beelahadama muslinka ansaartee malaaja i ugaasteen mayniinka daartan geeki hora meel una galno waynay ilaa gaalada iyo erta ini isan may wahe ilaahay isangoo ka raaligeliyaasang gaaladii islaamka ini dumiida ka talagaliina ku aarsadaasan ini dadaalkiin lalaabka weelan ilaahayna ka tiidsataan oo habadi iyo tooreydi iyo hubwali isan hela kortaan gaalada ka baabi'idan taasaha siin jeediye ilaahay subxaana wataalana siinka cizeeye adduunyo aakhiraba tan iyaa ini weelan ma oshi walkala siinla gudboon male geeka adduunyo aakhiran liibantiin meela ka jarta taasa kala dardaarame umataasina marka gaaladaasi may lahaa khibtum wa khasirtum muutuu biqaydikum khasaartena hoogden walanjarne iyo iskudhaadhiciden caradinka dhammaada lena kumanaan ugaasa cabdulaahi maadeer oo kaleete iyo roogan reerkana hogaamiyi doonaan isigna sanbaab iyo doonaan siinka cibaadaysada doonaan alena biidin illaahi tacaala mar kasta oo lan waqtijay dhammaadi khaatamaysado kuwo kaleeto kuyaab badan iyo ilaahay ha saaray subxaana wa tacaala gaaladana baaba'iyeen dembeeya biidin illaahi tacaala baarak allah wahagaag markan aan eegno kelmada malaaq maxuudiin xaaji cabdiraxmaan gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayada islaamiga ee bokool الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إنا لله وإنا إليه راجعون maalinta geedka labaatan iyo siyad oo bilow shawaaleta mayta asiidii ama geeridii ama shuhadadii kor roogne walaalkii oo taasnay ku naganay malaaq cabdulaahi maxamed yare malaaqi laraay malaaqi guud ee beele reer hadame soo dili gacan ku gardaron oona ku dambeey gumaystayaasha ku dambeey oo ethoobiya gaar ahaan nasaara alhabasha ku dambeey too dileen waana ka dileen magaalada laraw garas weyn ee usoo gurjiyay rooga malaaqaas oo beelaha guud ee muslimiinta dhan malaaqahay xalay milik shahiidi iyo shuhadadiisa kulliha asni maybalana janaatlfirdows allah ku waraabiyo ilaahay may weydianaya dunuubtiisa allaha dhaafo walay isu maarana bani aadam waay guud ahaan muslimiinta maybalana sabar jamiila ilaahay noo wada siiyo gaar ahaan idii kudhimadii iyo beela idii walanhaay muslimiinta dhan walanhaay dhankaas malaaq oo beeladay mahayn may haaya malaaq guud oo muslimiinta oo dhan ahaay may ballaanaa saba sabar jamiil eh ilaahay noo wada siiya inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajiun mar walba ka nage cadowgaas may ballaanaa haddii walaalkaas bahi walaalkala bedilow waana muslimiintana matilo doono habahadoon managada doono ugaaskaas oo ugaaskiinka dambeeyey oo hoob isi dilen lakashaltaba managada doon ugaaskii mayba nagda doona oo la bedelay oo muslimiin ana bedelaan mis ugaas muslim mis malaaq muslim a bedelo doono gaaladan dhibo doono inay habaha doono waan beela iyada ansaaran ata beel ansaar ew iyada ku rajeeyana maybaan diyaar garoowo doontaan alan arshay guda doonon diyaargaroowasan ununa arshay guda doonon biidn illaahi alkariim taas madi ana meeliku kubah walaalka may haay walaal iidan qiim badan ahaay malaaq guudahay malaaq beeleed mahayn laan deris wanaaga ka faylahay oo deriska dhuuro ahay dhinac walba oo lanka baahda masaalixda muslimiinta meel walba anka safaro haay hatama inka dambaytay shawaal ramadaan tumanshe masaalixdii ani isu bilawni masaalixii isla galni saddex beelood oo beelaha muslimiinta kumid ah ishaysadaan aha maslahayni oo lanka kitaabka ilaahay hooba hijay lambaahayaw oo dadka laka maslahayaw lanka anka faylahay dadka dadka hogaamiyaw ahay masaalixda soonkale ka jara tuman shay liki sogotis iyo ilaa tumankii hatana shawaal hadiiray safar askala jarni waxyaabaha unan qadha dareeranay may haytay keliya masaalixdaas muslimiintaas ninka dambaytay guud ahaan in isma isbaranay lamada kun iyo sagaalkii iyo isbaranay ilaa waagaasi dhatan odaya islahayni malaaqahay ilaa hata labada kun labaatan afartii lagu roog manaha isla sheegayani waqtigii aan hortay malaaqahay oo mari weli oo mari ani rida anku koy ilaa waagaasi wali ku dambay deris wanaag ahayni deris ahayni muslimiinta dhatiyowa kamarne dadka maslahayne dad oo islaamka iyo may hayay muslimiinta iskiraaw mujaahidiinta iyo qabiilshayna jihaadka ka hogaamiya wahay lango may haya kitaabka ilaahay ka maamula wahay lan kitaabka ilaahay beelaha usu deriska wala galaan kitaabka ilaahay ilaahay kuga hadla wahay wali usu ka jaraan kitaabka ilaahay kukubhaan ahay lan wanaagsan ahay ilaahay may ballanaa lan wanaagsan ahay shuhadadiisa ilaahay ku aqbalo ilaahay may weydiyaanahe maaran qabrajay waasa allahanka weelo sabar jamiila ilaahini wada siilaan ku suge markaan may ballanaa ilaahay idim shay hoob usubahi jihaadkii mihridoon usuladil abdulahi maadere meelanku bahi waa shahiidilanka isle jihaadkan ahire ama bokola ka yaraade laakiin ma dhii doonto insha allahu ma dhii doonto may baah rooga dadkiisu hataa calamiya roogan dadkii jihaadkan ilaahayga aadaya roogan beelana beel ansaar ew may baa ka guulaysa doontaan insha allahu biinahi kariim shilaay ka guulaysa doontaan ma guulaysane may ka guulaysadaasaana shilaay oo shilaay doontaan ka guulaysa doontaan asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu ugu dambeyna waxaad kusoo dhawaataan cododka ugaas buraale maxamed heybe iyo sidoo kale malaaq maadkeer axmed garaar بسم الله الرحمن الرحيم مقعي برالة محمد هيبة واي إنا لله وإنا إليه راجعون ملاق عبد الله ماذيرة ملاقي بيش أنصارته هذا ما إلهي با أوف صدي وانا شهيدي قعان كحق درنا ويا دي شي وحي أتاقنا أمبونا كوب حي وحكا لو داراد أمونا كوب حن إن شاء الله تعالى وانا لوغو هريي وانا لوغو دنبين دونا tan iyada ah shahiidkaas shuhadada allah ka aqbalo muslimiinta dhanna cimrigooda shuhade iyo sadiqiin ilaahay ha ka wada dhigo gaaladaasna ma ku liibaani doonaan insha allahu tacaala biidnillaahi kariim malaaqa intii aan ka aqaanay nin aad iyo aada u qiimo badan ummad badan oo deegaan weyn degan oo gobol dhan degan oo ansaar ana malaaq u abuu ahaa nin jawigiisu degan yahay buu ahaa nin wanaagga jecel buu ahaa inta aan xasuusnahay malaaqi intuu qorigiisa qaato kaca tolkii intuu hormara murtadiin iyo gaale asli oo isla socda ku duulo oo ku dhaawacmay buu ahaa nin diinta islaamka inay korto jecel buu ahaa nin dadka muslimiinta ee deriska iyo walaalaha iyo ummadoo dhanba inay si nidaam iyo walaalnimo ah ku wada noolaadaan jecel buu ahaa nin diineed buu ahaa nin mankor ma ahayn xaasid ma ahayn wixii uu garan hayo oo ilaahay uu waafajiyo caqligiisu dhan yahay nin dadka muslimiinta kula taliyuu ahaa insha allahu tacaala ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu qabrigiisa u waasiciyo rasuulkiisa la xidhiidhiyo ilaahayna naxariis waasaca uu siiyo ilaahayna uusan gadaashiisa nafidnaynin gaaladana alla ha jabiyo islaamkana alla ha guuleeyo wax kale oo loo dilay ama loo daba jooga ma laha diintiisa unbaa loo dilay ninkana inay diintiisa loo dilo waxay u tahay guul iyo raganimo iyo qiimay u tahay insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inuu naxariistiisa janno ilaahay siin doono cadowgii ka xaqdarnaa ee gacantaas lahaana gacanta muslimiinta uu soo geli doono isaga oo lagu ciqaabay ilaahay baana ciqaabtiisa haya insha allahu tacaala kolley inta aan ka ogaa ama aan ka garanay malaaqo intaasay ahayd insha allahu tacaala waxaan ilaahay uga rajeynayaa naxariistiisa
بسم الله الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى ما يويدي سداني لانكي ما أرني لإرهاي عبد الله ماذر amiirka aynahay hogaanka aynahay ogaaska aynahay oo ma arane ilaahi subxaana watacaala dooradi waqti jeyla deeri galanku gardorogna dilli maylana innaa lilaahi wa innaa ilayhi raajicuun ilaahay subxaana watacaala may weydiisadaane anima arane bacdijay unin ilaahay niin fadnaayna oo ilaahi subxaana watacaala niinka weelna haano inhiraafay diinka islaamka ma arane ku inhiraaf ilaahay niinka weelna ee ilaahay weydiisadaan ee runtii walaalkaas lamba intii lagu kasawa lagu sheegay intii anaad ku gordaay goobahas la jarni ee lan wanaag jeel kheer jeel muslimiinta jeel dadka deriska ee ma arane deris wanaagka la dhagadaw iyahaay runtii taarag ahaan hadma ogaaski tumanaadu intii unaata dheegagna laha kubalaawo ogaas oora laha kubalaawo cabdulaahi maadeere tumanankahaay tumankaas ogaas sagaalka kale walanhayne haay waayo intii usaga reerkan ogaas nagadi tuman i dhoorkisana labaatun kolba madeeran laakiin tuman i lisan tuman i todobsan intii usaidan walhanhaay idan iyo idmaska dhiin qabiil wali eylan gordahaay qabiil qurunka iyo usuga eyi lan gordahaay lang ma aragne nabadi iyo dadka deriska ee wali shalmudinyi lan gordahaay runtii eed iyo eeda aan ka ammaananaay arrintaas je eeda aan ka ammaananaay may kala haayay oo ugaase kale hortiisaayan haayna usaga haayay ugaaskii hadam ee ugaasahada ama ugaaskii ee aan dhaawacmi diinkan islaamkan aan dhaawacmi yahay ugaaskan may haaye ma aranee ugaaskii toban iyo todoba sano toban iyo siyo sano reerkii isa ha hogaamiyay diin islaam ha ka hogaamiyaa yahay ee may nagday hatana ugaaskii hatana shahiiday ma aranee ee shuhaadadaas la goona nagdya nagdi ilaahay subxaana watacaala ma in weydiyaane ani ma arne ilaahay ku waraabi janaatulfirdows alcaala in ilaahay ku waraabi oo ma arne ilaahay dumbijay dhaafa ilaahay ma arne ee shuhaadadiis to dhaba ilaahay inkawaala ilaahay in weydiyaan runtii intii ana garoshaday ee ugaaskaas may haayay ugaas ma arne anku laba labayaan walaay diinkan islaamkan sheegow oo ma arne gaaladana sidii ilaahay subxaana watacaala tilmaami anku bira qaadadi oo ma arane gaalado gaalnimadii ogaay islaamkana islaamnimadiis i wanaajay ogaay lama arane qabiil iyo waldiinkan islaamkan ku horkooyaw haddii laha magaqaada lan eed unku afmaroojiyayo ma arane ka ad adag ahaay runtii intii garashaday ee eed iyo eeda ma arane iyaalan antiiba ma arane gorashadayn ee eeda an ammaananay tan kale ee murtadiinta mase gaalada asliinta iyo ma arane murtadiinta weli isleyina ee beelahada ansaarta eh haddiiba ma arane ugaaski ka hogaamiyay diinka islaamka ka hogaamiyay hoob hortiis ku birteen ee kolba wala isbedeli doona dadka galbajosheenow una hortaba may ana dadka muslimiinta haddii una ana lan gaali eh ooba noo shahiido dhiijay madadeydaha ee horaanka buulaa la jarni hora ma aranka buulaa la jarnay madaasa guulaysada jarni insha allahu ilaahay idin shay ee sida isantaawiyaa san managada doonta haddii ilaahay er kumaankun oo hadame eh diinkan islaamkan jeel oo sheeg eh widaada eh oo diinsho ka ad adag oo gaalnimada ma arane ee qurunka ee isan ummato la doono haytan ani ku horseedana diyaaran e iyo roogda ilaahay idin shay ee ma dhihi doonto wala isan hariyaasan mase isan umalayasaano ma arane kataamo haytana qalbigiinka taala ma dhihi doonto haddii ilaahay er jazaakum allahu khayran taasaan ka koobay
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan faafreebka wararka qeybihiis horan oon ku guda jirnaa dhegeystayaal markana khilaafka u dhexeeya murtadiinta yuusuf dabageed iyo cali guudlaawe ayaa meel xun gaaray iyadoona wasiiro ka tirsanaa maamulka hirshabeelle shaqadii laga eriyey qodobkaas iyo sidoo kale t b l f oo beenisay in ciidamadeedu ay ka dagaalamayaan dalka suudaan waxaad ku maqlaysaan xubinta hadallaynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aan soo dhoweeyo walaalka maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abuwayman dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga een xubinta waxaan caawa ku bilaabeynaa barta barnaamijka faafreebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka een barta waxaa lagu faafiyey xogta howlgal gaar ah oo ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen duleedka deegaanka goofgaduud buurey ee dhacduleedka magaalada baydhaba howlgalkaasoo lagu dilay murtad lagu magacaabi jiray maxamuud xuseen axmed oo ka mid ahaa ergada maamul goboleedka ashaadala dirirka ah ee koonfur galbeed waxaa sidoo kale barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka lagu faafiyey xogta qarax ay ciidamada mujaahidiintu maanta ka fuliyeen afaafka hore ee saldhigga murtadiinta ee xaafadda bonkay ee magaalada baydhaba laba askari oo murtadiin ah ayaa qaraxaasi lagu dhaawacay kuwaasi oo dhaawacoodu yihiin kuwa garaaba islabaay waxay ciidamada mujaahidiintu habeenkii xalay weeraro culus ku mireen fariisimaha maleeshiyada murtadiinta ay kaga sugan yihiin xaafadaha bonkay iyo maayafuulka ee magaalada baydhaba haddii aan halkaasi kaga gudubno barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aaladda telegramka markan waxaan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay haddii aan mid ka mid ah kasoo qabanno warbixinada lagu daabacay khilaafka u dhexeeya yuusuf debageed iyo cali guud laawe oo meel xun gaaray iyo wasiiro la ceyriyey waxaa warbixinta lagu bilaabay waxaa cirkaas kusii shareeraya khilaafka u dhexeeya mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka isku magacaabay hirshabeelle ee fadhigiisu yahay magaalada jowhar khilaafkan oo soo jiitamayay ku dhowaad laba sannadood oo xiriir ah ayaa sababay in mas-uuliyiinta ugu sarreysa maamulka hirshabeelle ay soo dhaafi waayaan magaalada jowhar halka guddoomiyeyaal loo magacaabay gobolka hiiraan ay ku shaqayn waayeen magaalada beledweyne khilaafka oo saameeyey dhammaan mas-uuliyiinta hoose iyo kuwo sare ayaa sababay inay kala qaybsamaan cali guudlaawe iyo yuusuf debageed oo ku kala magacaaban madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen wareegto ka soo baxday xafiiska yuusuf debageed ayuu shaqadii uga eriyey dhowr wasiir oo ka tirsanaa hirshabeelle islamarkaana saaxiibo dhowla ahaa cali guudlaawe debageed ayaa eriyey wasiirada kale ah kow wasiirka wasaaradda beeraha iyo waraabka maxamed faarax cali wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha zakariye khaalid cabdi saddex wasiirka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska aadan maxamed muuse warar soo baxay ayaa sheegaya in cali guudlaawe uu isna xilka qaadis ku samayn doono wasiiro saaxiibo dhowla ah yuusuf debageed islamarkaana uu dib u soo celin doono kuwii maanta la ceeriyey maamulkan maqaarsaarka ah ay ciidamada shisheeye ku ilaaliyaan magaalooyin ay ka mid yihiin beledweyne jowhar buule burte iyo maxaas haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta soomaali memo markan waxaan soo qabanaynaa mareegta radio alfurqaan warbixinno kala duwan ayaa mareegta lagu daawacay haddii aan mid ka mid ah soo qabanno markab lagu weeraray badda cas iyo maraykanka oo soo riday daroon ay xuutiyiintu leeyihiin waxaa weli badda cas ka soconaya weerarada ay geysanayaan maleeshiyaadka xuutiyiinta ee gacansaar kala leh xukuumadda shiicada ah ee iiraan kuwaasoo ay ku beegsanayaan maraakiibta isticmaasha biyahaasi hay-adda howlgallada ganacsiga badaha ee laga leeyahay dalka ingiriiska ayaa shaaca ka qaaday in la soo gaarsiiyey khabar ku aadan laba qarax oo markab ganacsi lagula beegsaday meel siddeetan iyo laba mayl u jirta koonfurta magaalada cadan ee dalka yemen waxay hay-addan sheegtay in kabtanka markabka uu xaqiijiyey inay bad qabaan dhammaan shaqaalihii saarnaa markabka isagoona intaas ku daray in madaxdu ay wadaan baaritaano ku aadan weerarkan sidoo kale maraykanka ayaa shaaca ka qaaday in uu dhulka soo dhigay mid ka mid ah diyaaradaha daroniska ee ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta taliska dhexe ee ciidamada maraykanka ayaa aroornimadii hore ee maanta waxa uu sheegay in la burburiyey diyaarad daroon ah oo ay xuutiyiintu u soo direen xeebaha badda cas waxa uu talisku xusay in diyaaradaha darooniska ee ay leeyihiin maleeshiyaadka xuutiyiinta ay halis amni ku hayaan ciidamada ameerikaanka iyo maraakiibta ganacsi ee ku sugan mandiqadda maleeshiyaadkan ku xiran xukuumadda fadhigeedu yahay magaalada teheraan ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay sii kordhiyey weerarada ay ka geysanayaan xeebaha badda cas kuwaasoo lagu beegsanayo maraakiibta isticmaalaysa xeebahaasi haddii aan halkaasi kaga gudubno mareegta radio alfurqaan markan waxaan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayaa lagu daabacay haddii aan mid ka mid ah soo qabanno t b l f oo beenisay in ciidamadeedu ka dagaalamayaan suudaan maamulka kumeel gaarka ah ee ka dhisan gobolka tigreega ee waqooyiga itoobiya ayaa beeniyey in ciidamadiisu ay qeyb ka yihiin colaadda ka dhex taagan ciidamada milatariga suudaan iyo kuwa r s f ee taageerada ka helaya imaaraadka carabta bayaan ka soo baxay maamulka t b l f ayaa lagu sheegay in uusan sal iyo raad toono lahayn eedda loo jeediyey oo ku saabsan in ciidamadiisu ay ka barbar dagaalamayaan ciidamada milatariga dowladda suudaan ee uu hoggaanka u hayo genaraal cabdilfataax al burhaan war-saxaafadeedka oo ka soo baxay hoggaanka t b l f ayaa lagu sheegay in eedaasi oo ahayd mid ay jeediyeen taliska dagaalyahanada kooxda loogu yeero r s f ee dagaalka kula jirta milatariga ay waxba kama jiraan tahay t b l fna uu yahay xisbi siyaasadeed kooxda r s f ee uu hogaamiyo genaraal maxamed xamdaan doglo ayaa sheegtay in milatariga suudaan ee ay dagaalka kula jiraan ay yihiin kuwa ku shaqaysta murtasaqo ajaanibah isagoo si gaar ah ugu eedeeyey in kumanaan ciidamo ah oo ka tirsan t b l f ay ka dhinac dagaalamayaan ciidankaasi maamulka kumeel gaarka ah ee tigreega ayaa arrintaasi ku gacan sayray isaga oo sheegay in shacabka tigreega iyo kuwa suudaan ay yihiin kuwa daris ah oo muddo dheer wada deganaa markan waxaan soo qabanayaa wakaaladda wararka ee shahaada warbixinno kala duwan ayaa walaalka lagu daabacay haddii aan mid ka mid ah soo qabanno waxay ugu yeeraan hay-adda cuntada adduunka u qaabilsan qaramada midoobey ayaa soo saartay warbixin digniin ah oo ay kaga hadlayso xaaladda macluusha ah ee ka taagan waddanka suudaan wakaaladda wararka ee shahaada waxay sheegtay in gaajada ugu daran ay xilligan ay si gaar ah u saameysay dadka rayidka ah ee ku dhaqan deegaanka alfaashir iyo tuulooyinka ku xiran kuwaas oo la ildaran gaajo aada u daran waxayna hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan cuntada adduunka sheegtay in rabshadaha socda iyo isbaarooyinka loo dhiganayo xafiisyada ay hakadgeliyeen een gaarsiinta gargaarka waxaa sidoo kale lagu soo waramay in colaadda ka taagan deegaanka alfaashir ay keentay in kolonyada gargaarka cuntada ah sida ay joojiyaan isticmaalka macbar xuduudeedka lagu magacaabo tiina ee uu dalkaasi la wadaago jaad si gaar ahna u mara waqooyiga daarfuur halkaas ayaan kaga gudbaynaa wakaaladda wararka ee shahaada ugu dambeyn maahir inta aadan ka bixin maxay ahayd hadalayntii maanta taalay baraha bulshada waad mahadsan tahay walaalka een saacadihii lasoo dhaafay baraha bulshada waxaa qabsaday muuqaal muujinaya gaal ameerikaan ah oo ku xadgudbaya gabar muslimadda gaalkan falkaasi ku kacay ayaa wax ka dhiga mid ka mid ah jaamicadaha ku yaal gobolka arizona ee dalka maraykanka goobta ay dhacdadan bashiir oo ka dhacaysay waxaa ku sugnaa ciidanka booliska ee dowladda maraykanka kuwaas oo aan wax tallaabaha qaadin waxaana muuqaalkan ka soo muuqanaya isaga oo ku leh erayo jeesjees ah islamarkaana muujinayay islaam nacaybka xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ahna caawa waa naga inta
الماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey filistiin iyo walaalka ismaaciil salaad aad baad umahadsan tahay walaalka bashiir kusoo dhowaada dhegaystayaal xubinteenaan uga hadalno xaaladda magaalada khaza iyo cudwaanka yuhuudda ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza haddii aan ku bilowno xubinteenna diyaaradaha yuhuudda ayaa maanta duqeymo wuxuushinimo ah waxay ka geysteen qayba ka mid a magaalada khaza halkaasi oo dad fara badan oo filistiiniyiin ah ay ku shahiideen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay sheegtay maanta in yahuuddu maanta keliya khaza ay ka geysteen ilaa lix xasuuq oo ay ku shahiideen dad gaaraya afar iyo konton ruux oo filistiiniyiin ah oo caruur ay ku jireen halka ay ku dhaawacmeen lix iyo sagaashan ruux oo kale oo shacabka reer khaza ah goobaha yahuuddu xasuuqyada iyo gumaadka daran ay ka geysteen waxaa ka mid ah mandiqadda rafax oo iyadu maalmihii lasoo dhaafaba yuhuuddu ay beegsanayeen damacsanaayeenna inay halkaa duulaan ku qaadaan xalay ilaa maanta duqaymo ayay halkaa ka geysteen sidoo kale goobaha yuhuuddu ay maanta duqeeyeen waxaa ka mid ah xerada qaxootiga ee loo yaqaano ashaadi ee ku taalla magaalada khaza iyo mandiqadda khanyunis dadka ugu faraha badan ee maanta shahiiday waxay ku shahiideen mandiqadda rafax kadib markii xalay iyo saakaba diyaaradaha yuhuuddu ay duqaymo halkaa ka geysteen in ka badan ilaa soddon ruux ayaa la xaqiijiyey inay maanta keliya ku shahiideen mandiqadda rafax dadkaa shahiiday caruur haween iyo dad waayeello ah ayay isugu jireen sida muuqaallo la baahiyey lagu arkayey warbaahintu waxay maanta baahinayeen muuqaallo ku aadan goobaha yuhuuddu xasuuqyada ay ka geysteen ee rafax ka tirsan iyadoo dad shuhaddo ah iyo kuwo dhaawac ah laga soo bixinaya burburka dhismayaasha dhaadheer ee yuhuuddu maanta ay duqeeyeen
شيلوا شيلوا مع الفلفل خلاص يا صاحبي خلاص
sidoo kale muuqaaladii maanta warbaahintu ay hadal hayeen waxaa ka mid ah oo ku aadan xasuuqa yuhuuddu ay ka geysteen mandiqadda rafax in aabbo filistiini ah oo da ah ay maanta shahiideen qoyskiisii oo idil oo isaga keliya uu ka badbaaday isagoo dul taagan qoyskiisii shahiiday ayay warbaahintu maanta soo gudbinayeen muuqaal arrinkaa ku aadan
اللهم لك الحمد يا الله اللهم لك الحمد ولك ولك الحمد بعد الرضا اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه من السماوات ومن الارض وما بينهما وما شئت من شيء بعد يا رب اللهم لك الحمد والشكر على الحال وكل حال نحمد الله ونشكر فضلك اللهم لك الحمد waa hagaag intaana ka gudbin xasuuqa iyo gumaadka yuhuudda bal aan eegno tirada guud ee dadka shuhaadada filistiiniyiinta halka ay marayso waaxda caafimaadka magaalada khaza waxay caawa sheegeen in tirada guud ee shuhaadada filistiiniyiintu ay iminka gaartay afar iyo soddon kun toddoba boqol sagaal iyo siddeetan ruux inay shahiideen dhaawacuna wuxuu marayaa siddeed iyo toddobaatan kun iyo laba boqol iyo afar ruux inay dhaawacmeen bal markaana aan eegno halkee ayay maraysaa qaswada duufaanta al aqsa kadib markii ciidanka yuhuuddu ay saaka aroortii qabsadeen marinka loo yaqaana macbarka rafax ee ku yaala koonfurta magaalada khaza maanta waxaa halkaasi ka dhacay iska horimaadyo xoogan oo u dhexeeya xoogaga muqaawamada reer falastiin iyo ciidanka yuhuudda dagaalada ugu culus waxay ka dhaceen dhinaca bari ee mandiqadda rafax muqaawamaduna waxay sheegeen in ay beegsadeen kolonyo gaadiid ah oo ciidamada yuhuuddu ay la socdeen khasaaro xooganna ay gaarsiiyeen sidoo kale xoogaga wax iska caabinta reer falastiin waxay sheegeen in maanta weerar sawaariikh ah ay ku qaadeen saldhigyada ciidanka yuhuuddu ay ka samaysteen marinka rafax iyo sidoo kale halka loo yaqaano karam abusaalim oo saldhig ay ku leeyihiin ciidanka yuhuudda waxaa sidoo kale muqaawamadu ay sheegeen in deegaano ay yuhuuddu soo galeen oo ka tirsan rafax hareeraheeda inay maanta ku garaaceen sawaariikhda ay ugu magacdareen rujuum oo khasaaro xooganna yuhuuddu uu ka soo gaaray dhinaca kale yuhuuddu waxa ay qirteen in laba sargaal oo ka tirsanaa ciidankooda lagu dilay qaraxyo xoogan oo ka dhacay meel u dhow xadka waddanka lebnaan kadib markii saldhig halkaasi ay ku lahayeen ciidanka yuhuudda lagu soo weeraray diyaarado daroon ah kadibna lagu qarxiyey saldhiggii halka ay ku sugnaayeen wararku waxay sheegayaan in tirada dhimashada ciidanka yuhuudda ee weerarkaasi lagu gaarsiiyey inay intaa ka badan tahay oo askar fara badan oo yuhuuda halkaa lagu dilay kuwo kalena lagu dhaawacay dhinaca kale wararka ku saabsan khaza haddaan eegno xalay xoogaga muqaawamada reer falastiin waxay ku dhawaaqeen inay aqbaleen heshiis xabajoojin ah oo ay garwadeen ka yihiin dowladaha qatar iyo masar iyadoo yuhuudduna ay ilaa iyo haatan diidan yihiin heshiiskaasi heshiiskani ayaa waxa uu ka kooban yahay ilaa saddex marxaladood waxaana heshiiskaasi qodobada ku jira ka mid ah in muqaawamadu ay sii daayaan dhammaanba maxaabiista yuhuudda ee askarta iyo yuhuudda kale isugu jira ay hadda gacanta ku hayaan iyadoo sidoo kale heshiisku uu qayb ka yahay in ciidanka yuhuuddu dhammaanba isaga baxaan khaza ayna joojiyaan duulaanka milatari ee ka dhanka ah shacabka muslimiinta reer khaza sidoo kale dadka filistiiniyiinta ee qaxayna ay dib guryahooda ugu soo laabtaan heshiiskan oo saacadihii lasoo dhaafay warbaahintu ay hadal hayeen muqaawamaduna ay ogolaadeen ayaa ilaa iyo haatan yuhuuddu diidan yihiin inay heshiiskaasi galaan xubintii aan uga hadlayna xaaladda magaalada khazana caawa wanagaynta
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan isa soo gaarin markana shacabka ku dhaqan degmada kaaraan ee magaalada muqdisho ayaa maanta dhigay banaanbax karana murtadiinta kadib markii maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta ay bilaabeen in ay burburiyaan meheradii ganacsi ay lahaayeen dadkaas xaafadda arjatiin ee degmada kaaraan ayay falkaasi ka geysteen waa kuwan qaar ka mid ah dadkii meheradooda maanta ay burburiyeen maleeshiyaadka riddada warbaahinta la hadlay cabashakanaha oo suuqa artiin ugula jiro cabdibilayaal afar cabdibila iyo taliyaha qaybta taliyaha saldhiga kaaraan saldhigaha lagu soo duuleen masaakiinaa nahay toddobaatan iyo sideed ilaa saacadana lagu dhex noolyahay cimrigaana ku jira waa ku dhashtay waa ku ilmo dhameeyey saldhigyada ee boobaaya dadka masaakiinta ee masaakiinta geenka dheela dadka geenka cayaaraya na dilaya annagana noo soo jeesto inuu na dhaco na dilo wax kasta diyaar u ah taliyaasha ha daadiyo taliyaasha ha dhacaano taliyaasha aan dacwo ka nahay muslimka waxaan u sheegaynaa inay naga soo gaaraan wayna dhacayaan habeeniya maa shaksi aan nala dhaca shaksi aan warqadiisa sharcisa nin la yidhaahdo ha- nin la dhaco hebel calowgaasaa la yidhaha ma garanayno waajiisaa la leeyahay baabuurka ma soo degto nalama dacwooyo kaligiisoo dacwo furtaa war naga soo gaara hilibkiyay billadsadeen nala boobo haya miisadahan ku shaqaysayn labaatan sano ku shaqaysayn aanay la duushay nima anaa la yiri ka tarbiila dabana la gash hilibka waana la daasha waana la boobay waana la handaday afkaan ugu la shushubta waxa leedin ma lahayn wiilashayn iyo walaalahayn iyo ilmahayn waa wax sidina yeela iyo gabdhahayn wax la dhaafa ma leh waana la gumaado haya wax dadaan naga la xiray gabarta hilibka iyo gadaysa xataa saaka waa la xiray saasaa miiska inta xiri loo saaray xirigaan xabi haday dhihi maagtaa saldhiga lagu duri laa saaca waa xiranta gabarta miiska iyo gadaysoo tayda aheed waana la handadaa waana la afduubo haya shaksiyaashkana dhacaayo koow waxaa madax ku ahay abshirkaaraan haddana waxaana dhacoohaya guddoo taliyaha qaybta bari saalaxaana dhacoohaya oo na gabagabeeyo haayo waana la soo kireystay waa lagu shaqaysto iyo taliya fu'aada waaba hayna dunsheen gabartayda waa xiran tahay miiskayga waa la dudunshay labaatan sanaa ku shaqaysaay hilibkayga waa la daashay miiskayga ka tarbiila la gashay laba miisaan lahay lacagtayda waa qaateen waxay dhaba waa la dudunshay dabakayo wax ku aruursan jira ka tarbiilay galsheen wax ii fakada haba yaraadaan ani saacaas ma jirto guud ahaan intaas ayaan caawa kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faafareeb korarka qodobo xiisale aad ku dhagaysateen kulanto dambe ayaa noo baran halbadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu